asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dal iyo dibadoo naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somalia asbaranews com kuna soo dhawaada warra wixii dal iyo dibadba idinka haynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imaniya istuudiyaha ay shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkan caawa waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkugu hayna wararkana waxaa ka mid a waftigii ugu ballaadhnaa ee xukuumadda somalilan ka socda oo gaadhay degmada taleex ee gobolka sool shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo dib loogu riixay bishii sideedaad ee sanadkan iyo khilaaf hor leh oo soo ifbaxay al-shabaab ka geysteen gudaha dalka kenya iyo khasaaraha ka dhashay xildhibaan xasan cawaale caynaan oo sheegay inuu ku taageersan yahay in xilka laga qaado maayarka degmada gebirey xildhibaanada degmadaasi golaha guurtida somalilan oo fasax kale bisha barakaysan awgeed iyo guddoomiye saleebaan oo hadal sagootin ah u jeediyey mudanayaasha golahaasi akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xiriirta intaas waa qaar ka tirsan warruuxii caawaan idiin hayne oo kooban haatana ku soo dhowaada isagii oo fidsan wafdi ballaadhan oo ka socda dowladda somalilan ayaa maanta gaadhay degmada taleex ee gobolka sool halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey waa ka koobnaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane xirsi cali xaaji xasan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed warnacadde wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha mudane xuseen axmed cabdilaahi wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhallinyarada iyo dalxiiska mudane cali siciid reygal wasiiru dowlaha horumarinta iyo nabadaynta gobolada bari mudane cali sandulle wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo labada taliya ciidan ee booliska iyo asuubta jamhuuriyadda somalilan boqolaal dadweyne ah oo ku labisan calanka somalilan iyo caleemo qoyan ayaa wafdiga kusoo dhoweeyey magaalada taleex kula hordhaca oo ay wafdigu la yeesheen weynaha deegaankaasi ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay caaqil cabdirashiid cali shire oo ka mid a cuqaasha degmadaasi waxaanu ku bogaadiyey wafdiga booqashada degmada taleex dhankiisa wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan oo kulankaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ay degmada taleex u yimaadeen sidii ay u gaadhsiin lahaayeen degmooyinka kale ee dalka qabad degdeg ahna ay ka samayn doonaan dhinacyada arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha lama oga muddada ay halkaasi kusii nagaan doonaan madaxda ka socotay somalilan ee markii ugu horreysay gaadhay degmada taleex ee gobolka sool tan iyo markii ay somalilan gacanta ku dhigtay madaasi guud ee xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye xasan siciide ayaa war qoraal ah oo uu goor dhowey soo saaray waxa uu sheegay in dib loo dhigay shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo maanta ku beegnaa waxa uu sheegay in kulan ay maanta iskugu yimaadeen xubno ka tirsan hogaanka xisbiga kulmiye lagu go'aamiyey in inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dib loo dhigay shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaana uu u dhignaa qoraalkaasoo nuqul ka midihii soo gaadhay shabakada wararka caalamiga ee qurbajoog dotcom sida tan ku socota dhammaanba xubnaha golaha dhexe ogeysiin guddida fulinta ee xisbiga kulmiye ogeysiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ujeedda wargelin shir ay iskugu yimaadeen maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha lixaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xubnaha hogaanka xisbiga kagana codsaday in shirkii golaha dhexe ee muddadiisu ku ekayd maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bishii lixaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka dib loo dhigo muddada lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan sidaas darteed xubnaha hogaanka oo ku joogay baa layidhi intooda badan majority amba aqlabiyeed waxay ka aqbaleen madaxweynaha codsigaas isaga ah waxaanay go'aamiyeen in shirka dib loogu dhigo ilaa inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan lana qaban doono shanta bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka dhinaca kalena warar xogagaale oo heraysa shabakada wararka qurbajog dotcom ayaa sheegaya inuu mar kale soo laba kaclayay khilaafkii u dhexeeyey madaxweyne siilaanyo iyo guddoomiye muuse biixi khilaafka maanta ayaa soo baxay kadib kulan gelikii hore ee maanta ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada somalilan kaas oo ku qotamay dib u dhigista shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa la sheegayaa in isagoo hadhaysan uu ka soo baxay madaxtooyada warar goor dambe soo baxayna waxay sheegayaan inuu ku hanjabay gudoomiye muuse biixi inuu iska casiri doono xilka gudoomiyaha xisbiga kulmiye dhinaciisa wax war ah lagama hayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ku aadan afkan la sheegayo inuu mar kale dib u soo labakacleeyey golaha guurtida somalilan ayaa maanta galay fasax bisha barakaysan ee rabadaan ee socota aawadeed hadael gudoomiyaha golaha guurtida somalilan salibaan maxamuud aadan u jeediyey mudanayaasha guurtida ayuu ku faahfaahiyey waxyaabaha u qabsoomay intii goluhu kalfadhigani shaqaynayay iyo waxyaabaha u hadhsan oo uu sheegay in guddida joogtada ah ay dhammaystiri doonaan gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in kulamo wasiirada xukuumadda qaarkood ay la yeelan lahaayeen weli uu harsan yihiin kuwaasi oo ay la kulmi doonaan guddida joogtada ah ee golaha guurtida somalilan warbixinta guddida iyo waxqabadka golahana la dhegaysan doono marka golahu fasaxa ka soo noqdo waxa uu gudoomiye saleebaan sheegay in la fulin doono codsi muddo badan golahu soo jeedinayey oo ku aadan wax kabedel lagu sameeyo guddida joogtada ah ee golaha guurtida waxa uu sheegay in guddidaasi la bedeli doono marka golahu fasaxa ka soo noqdo golaha guurtida somalilan ayaa waxay door muuqata ku leeyihiin wax ka qabashada shaqaqooyinka beelaha dhex mara iyo fududaynta iyo furdaaminta khilaafyada siyaasadeed iyadoo oo dhammaan dhinacyada uu loolaku ka dhexeeyaa ay hawraarta iyo guddoonka ka jawaabaan wixii xal loo arko ee ay soo go'aamiyaan balse dhinaca kale waxaa jira dad dhaliilo u jeediya oo sheegay inay muddo dhaaf yihiin iyo in odayadii xulka ahaa ee dhidibada u taagay golaha ay wax dhinta iyo wax talax kaba iskugu jiraan meeshiina ay la wareegeen dad dhallinyaro ah oo aan khibrad badan lahayn ugu dambaytiina faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar la tuhmayo inay ka dambeeyeen dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab kaasoo habeenkii xalay ka dhacay deegaan xeebeedka wiito ee dalka kenya gudoomiyaha jasiiradda laamu stephen u sheegay in weerar ay tuhmayaan in ay ka dambeeyeen al-shabaab lagu qaaday deegaanka wiito halkaas oo lagu dilay ugu yaraan afar halkaas oo lagu dilay ugu yaraan shan qof dowladda kenya ayaa ciidamo dheeraad ah geysay deegaankii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay kooxaha hubaysan weerareen waxaana halkaasi ka socda howlgallo ay ciidanka ammaanka kenya ay ka wadaan deegaanka xalay la weeraray ee wiito ayaa qiyaastii afartan kilomitir waxa uu u jiraa deegaanka imbikitoni oo dhowaan uu ka dhacay weerar lagu hoobtay halkaas oo lagu dilay ugu yaraan shan iyo lixdan qof oo ay mas-uuliyadda weerarkaasna sheegatay ururka al-shabaab madaxweynaha dalka kenya oo toddobaadkii hore ka hadlayay weerarada halakeeye dalkiisa ayaa sheegay in weeraradan iyo isqarxintan iyo dhibaatooyinkan ay ka dambeeyaan dad ku nool gudaha dalka kenya isaga oo farta ku fiiqayay xisbiyada mucaaradka ah ee dalkaasi akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhaayay guud ahaan intaas waxaan kusoo idhaxidhaynaa war wixii dan iyo dibdaan idinka haynay warkuna waxa uu mar kale idinka imanaya stuudiyaha shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa waxaana idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idin leeyahay
الذي قلبه